wuxuu yidhi bal waxaad ka jawaabtaan nin baa salaad tukanayo salaaddii buu ku sahwiyey sujuudu sahwi buu la yimi sujuudu sahwigii buu kusii sahwiyey sujuudu sahwi kale ma la imanaya abu yuusuf baa weydiinaya haddii sujuudu sahwigii lagu sii sahwiyo sujuudu sahwi kale ma loola imanayaa kisaa-i wuxuu ihi maya waayo buu yihi almusaqar laa yusaqar qaacido sarfi ku saabsan buu daliishaday hadda masala markaa waxaweyan waxaa laga hadlayaa xukum sharci shay musaqar oo la tasgiiriyo suuratu tasgiir ku yimi lama sii yareeyo markii hore musaqar ahaa markaa sujuudu sahwigu waa salaad la yareeyey lama sii tasgiirin karo meeshuu ka cuskaday markaysaga halkaa ha noqotee laakiin jawaabtu waa saxanta wuxu bal adiga mid baan ku weydiinaya nin baa ku yidhi zawjadiisibuu wuxuu ku yidhi anti aaliqun in dakalti daara iyo an dakalti daara buu yihi maxay ku kala duwan yihin goormay furmaysaa goormaynaysaa furmay anti aaliqun in dakalti daara iyo an dakalti daara qisadu waxay leedahay wallahu aclam bisixatiha kabiiru lqudaa waxa uu yidhi ninkii qudaada ugu weynaa mar layba waa furmaysaa waxba kama jiraan buri kisaa-i baa odhanaya waxba kama jiraan an dakalti daara wuxuu noqonayaa alaaqun munajaz alaaq marka aan tacliiq lahayn oo macnuhu wuxuu noqonayaa waxaad u furan tahay gabadh yahay oo aad igaga furan tahay inaad guriga horay u gashay aawadeed an dakalti daara haddaad tidhahdo macnuhu saasuu dhacaya lian dakalti daara bay noqon marka waxaad igaga furan tahay inaad guriga gashay daraaddeed oo ad mar hore gashay haddaad saa tidhaahdo anti aaliqun in dakalti daara waxay noqonaysaa alaaqun mucallaqun calaa shar alaaq shardi ku xidhan oo hadday dib ka gasho guriguunbay furmaysaaye markaaba iskama furmayso sida u sheegayna waa sax marka waxay yidhahdeen culammadu cilmigu siduu isugu xidhxidhan yahay oo qofka waxa weeye hadduu fanni caalimku noqdo funuunta kalena waa u sahlanaanaysaa funuunta kalena waa u sahlanaanaysaa calaa kulli xaal laakiin sida sawaabki waxay tahay masalada cidda markaa qowl ku yeelanaysaa waxay tahay waa culamada xadul ijtihaad gaadhay sawaabku waa sidaas kuwaasaa qowlkooda qowl laga soo qaadaya khilaafkooda khilaaf laga soo qaadaya kuwa kale markaysaga khilaafkooda khilaaf lagama soo qaadayo ijmaacna wuxuu u qaybsamaa laba qaybood ijmaac qaطci ah iyo ijmaac danni ah culamada qaarkood waxay yidhahdaan ijmaaca muctabarkii waa ijmaaca qaciga ah ijmaaca qacigiina waa in muslimiintu qowl isku waafaqaan ijmac qacigina kama suuragal aha wax aayad ama xadiis ku soo arooray mooyaane wax kale oo waxaan markaa waxa weeye qof kastoo muslimi uu iska garanaayo oo waxyaalaha la yidhahda macluum min addiin bidaruura ama cinda alcaama ama inda alcaamati cinda alkhaasa ama cinda alcaamati walkhaasa waxyaalaha la yidhahda diinta daruuro loogu yaqaanaa ama ciddii cilmi u abtirsato o dhan baa diinta daruuro loogu ya ugu taqaana inay sidaas tahay ama muslimiintao dhan baa diinta daruuro ugu taqaana kaasun baaba ijmaacay culamada qaarkood yidhahdeen waana sida marka waxaweya yani shaaficiya ay tilmaameen oo waxa uu yihi ijmaacu waa ka waxa weeye yani cid isku khilaafsan aanad arki karin caalimkii kasti aad aragtaaba uu sidaa kuugu sheegayo ciddii ka horeysana kusoo naqlina kaaga soo naqlinayo sida zinadu inay xaaraan tahay sida khamrigu inuu xaaraan yahay sida salaada duhur inay afar ragcadood tahay sida maqribku inuu saddex ragcadood yahay iyo ashyaada lamidka ashyaada noocaasna waxaa ku sugan ta adilo qaci ah ibnu xasmi laftiisu wuxuu tilmaamaa ijmaaca muctabarkii inuu kaa yahay laakiin noocan ijmac daniya la yidhaahdo culamada qaarkood waxay yidhaahdeen ijmac lama ictibaarinayo waana sida imaam axmed ibnu xambal iyo shaafici iyo ibnu xasmi iyo culamo badan marka ay ku tageen oo imaam axmed ibnu xambal wuxuu ohan jiray man iddaca alijmaca faqad kadab wamaa yudrihi lacala annaasa ikhtalafu qofkii ijmaac sheegta been buu sheegay bimacnaa umuuraha macluum min addiin bidaruura mooyaane shay kale qofka ijmaac ku sheegtaa been buu sheegay maxaa ogeysiiyey oo garansiiyey inay dadku isku khilaafeen masalada iyo in kale wakadalika shaafici waxa uu yidhi masalada waxa weeye mukhaalif aan la ogeyn wuxuu odhan jiray laa aclamu fiihi khilaafan wax khilaafa kuma ogu ma odhan jirin waa ijmac masaladu waa ijmaac ma odhan jirin masaaisha uu imaamu shaafici yidhi laa aclamu fiihi khilaafanna waxaa ka mid a masaa'il khilaafku maxfuud yahay oo la hayo oo la ogsoon yahay culamadii ka horeysay bacdigood si khilaafsan inay ku tageen masaa'il fara badan oo la yidhi ijma yani kuma ogi khilaaf ama shaafici ama aimo kale oo waaweyne ay yidhaahdeen culamadii hore ka midi oo haddana khilaaf xaqiiqatan uu ku sugan yahay baa jirta khilaaf xaqiiqatan uu ku sugan yahay ayaa jirta marka cadam lcilmi bilmunaasic ijmacba maaha bay yidhahdeen culamadu qaarkood culamada muxaqiqiinta ah saasay tilmaameen shaaficina aad buu ugu nuxnuxsan jiray masaladaas qaybaha kale marka ijmaaca bal hadda markuu siyaalaha uu ijmaacu ku dhaco markuu inoo sheegi doono hadalka soo socda baynu insha allahu tacaala wax kasii tilmaamayna ijmaaca ummaddani isku ijmaacdaa wax isku waafaqdaa waa xujo waa yani marka waa daliil la cuskan karo waa daliil tabaci ah daliilka asliga ahi waa alkitaab wasunna adilada tabacigaana waxa ugu horeeya ijmaaca ugu horeeya ijmaac ayaa ugu horeeya sidaas aawadeed baa la isugu lamaanaya man kana calى mili ma ana calayhi اlyawma waasxaabii waa la isku lamaanayey wman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lah اlhuda waytabic gayra sabiili اlmu'miniina nuwalihi ma tawala wanuslihi jahanam sabiil muminiinka khilaafka la khilaafayo waxaa lagu sii lamaaneeyey in waxa weeye la khilaafo yani rasuulka sala allahu alayh wasalam marka waa daliil tabciya aayaddaana ijmaac waa loo xujaysto waa loo deliishaday imaamu shaafici baana ka mid a qolyaha u deliishaday waxaa ka mid a adilada ijmaaca fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir mafhuumu shardiga maxaa laga qaadanaya haddaa wax isku waafaqdaan yani iyada ku camal fala yani goorta marka yani loo celinaya kitaabka iyo sunada waa goorma waa marka la isku khilaafo lakin haddii la isku waafaqo waa xaq marka sideeda loo raacaya iswaafaqana waxaa loo jeedaa yani waxa wey ummadda muslimiinta inay isku waafaqdo ama culamada ummadda muslimiinta ee ahlusunna waljamaca ay isku waafaqaan masalada ama ijmac qaciyaba ay taho ummadoo dhan ba isku waafaqdo waxaa ka mid a adilada laga daliishan karo ijmacu inuu xujo yahay xadiiska laa tazaalu طaa'ifatu min ummati ظaahiriina calى اlxaqi laa yaduru man khadlahum walaa man khaalafahum xata yaأtiya amr اllahi whm calى dalik wajhu istidlaalka laga daliishanayana waxay tahay haddii ummaddii wax ku ijmaacdo isku waafaqdo daa'ifadii muxiqada ahayd meeday qawlkana isku waafaqeen ama waa inuu xaq noqdaa ama waa in la yidhahdo daa'ifo muxiqa masalada waa laga waayey casrigaaba marka ijmaacu inuu xujo yahay waa ka soo baxaysa waxaa ka mid a xadiidkan laa tajtamic ummatii calaa dalaalah culamada qaarkoodna waa ku weeyeeno waxay dhahan wa xadiis xasan sheekhu lalbanina wuxuu ka mid yahay culamada quweysay ummadaydu baadi iskuma waafaqdo ishkaal baa haddaba lasa arooriyo waxa la yidhi xadiidku markaa daliil idin ma aha waayo xadiidku wuxuu tilmaamaya laa tajtamic ummatii calaa dalaalah baadi iskuma waafaqda baa la yidhi annaguna maanu odhan baadi ba isku waafaqdaaye khata iskuma waafaqdo xadiidku ma odhan baadidii iyo khata'una waa kala duwan yihin caalimkii mujtahidka hadduu masale ku khata'ana lama yidhaahdo yani waxa weeye waa daal lamana lagumana dembi xukmiyo saa waa laga jawaabay waxaa lagaga jawaabay in la yidhi khata kasta waa dalaalo jawaabtana waxaa iska le sheikh ulislam ibnu taymiya khata kastaa waa dalaalo waa baadi qal allahu tacala famada bacda alxaqi ila adalaal laakiin dalaalka qaarkood baa dadka loogu cudur daaraa inuu macduur noqdaa waa mas'alo aanu ismi iyo dembi xambaaran lakiin masalada shareecadu inay beri ka taho dalaal ay tahay waa mas'ala ukhra waanay tahay saxaabadu odhan jireen yani shaytaan ay u nisbayn jireen khata'a sida cabdillahi bni mascuud ka asaxday markii la weydiiyey gabadha markaysaga waxa mufawidada ah yani wax meheroo loo qadaray ayna jirin la meheriyey dabeedna ninku ka dhintay iyadoo aanu u tegin aqulu fiiha bira'yi fain yakun sawaaban famin allah wain yakun khaطأa faminii wamin الshayطaani wallahu warasuluhu bari'aani minhu sanad صaxiix cabdillahi bn mascuud kaga saaray marka wuxuu tilmaamay hadduu khata'o oo ijtihaadkaa ku gefo in waxa weeye xagga shayطaan inay ka timi nafta iyo shayطaan xaggood inay ka timi ilahi iyo rasuulkiisuna beri inay ka yihiin marka waxa weeye shekhu islam ibnu taymiya wuxuu odhanayaa khata kastaa shareecadu beri bay ka tahay waana dalaal laakiin macnaheedu ma aha dalaal kasta qofku waa ku dembaabayaayo waa lagu dembi xukminaya dalaal kastana hadduu qofku ku dhaco daalun buu ku noqonayaa ma aha waxaa jira acdaar uu kaga baaqanayo inuu daal lagu xukmiyo manaa wuxuu tilmaamaya macno ah laysa kulu ma waqaca fi dalaalati taqacu dalaalatu calayhi mid kastoo baadi ku dhaca macnaheedu ma aha in baadidu xukum ahaan ugu duldhacayso oo lagu xukmaayo macnahaasuu ishaaraya ama tilmaamaya ilahay waxaa markaa shiku yihi waxa shiku yihi wa ama alijmaacu ijmac ambiya fahuwa itifaaqu culamaai اlcasri waa iswaafaqay isku waafaqaan culamada markaa casrigu yani wakti nooli calaa xukmi alxaadisati dhacdo xukumkeeda ay isku waafaqaan wanacni waxaan uga jeednaa bilculamaai culamada alfuqahaaa baynu u jeednaa yani fuqahada mujtahidiinta ah wanacni waxaan ujeednaa bilxaadisati dhacdadana alxaadisata sharciyata baan ujeednaa wa ijmaacu hadihi lummati ummaddan ijmaaceeduna xujatun xujo weeye duuna hayriha yani ummaddan ciddaan ahayna ummadihii kala ahi ijmaacooda xuja ma aha liqawlihi sala allahu alayh wasalam baana u daliila laa tajtamicu ummatii calaa dalaalah ummaddaydu iskuma waafaqdo baadi wa sharcu sharcigu warada waa soo arooray bicismati hadihi lummati ummaddan cismadeeda inay macsuumo tahay buu ku soo arooray min masaa'il ijmac walijmaacu ijmaacu xujatun xujo weeye cala alcasri athani casriga labaad xujuu ku yahay wa fii ayi casrin kaan yani casrigu doonaba markaysaga ha dhaco ijmaacuye xuja weeye waxujatu fii ayi casrin kaana ay wujida alijmaacu kaanada waxaa looga jeedaa waa kaana taama wakti kasta uu ijmaacu xasilo qarnigii hore ha ahaato qarniga labaad ha ahaato qarniyada dambe qarni ka mida ha ahaato mid soo inu soo maray ha ahaato mid soo socda ha ahaato casri kastow ijmaac dhacaaba waa xujo ijmaacu wuxuuna xujo ku noqonayaa yani ciddii ka dambaysa yani waktigaa uu ijmaacu dhaco laga bilaabo ilaa wixii ka dambeeya ayuu xujo ku noqonaya wayushtaradu waxaa la shardiya inqiraadu lcasri casri inuu markaysagaa dhammaado oo bimacnaa wada yani baaba'o cala asaxiixi qowlka saxiixa ah walaa yushtaradu dheh walaa yushtaradu lama shardiyo walaa yushtaradu lama shardiyo inqiraadu lcasri casri inuu markaa inqiraado oo dhammaado cala asaxiixi qowlka saxiixa ee sawaabkaa marka lagu socdo fain qulnaa haddaynu nidhaahno inqiraadulcasri casriga markaa inuu inqiraadaayo u wada dhammaadayo wada dhintaa shardun shardi weeye yuctabar waxaa la ictibaarin ama yuctabaru waxaa la ictibaarin ama fa yuctabaru nusaka qaarna waxay qorayaan fa bay ku darayaan fa yuctabaru waxaa la ictibaarinaya qawlu man wulida hadalka kii la dhalay fii xayaatihim noloshooda marka la dhalay intay noolaayeen mujmiciintii isku waafaqday intay nool yihiin waktigoodaa ama qarnigoodaa ay nool yihiin ciddii la dhalay watafaqaha yani fiqiga bartay oo faqiih noqday oo wasaara markaa noqday min ahlilijtihaadi ahluijtihaadka mid ka mida hadalkiisa waa la ictibaarinaya waayo nolol buu ku soo gaadhay ciddii markaa xukunkaa hore isku waafaqday marka isagana waa in warkiisa iyo wuxuu ka yidhaahda la sugaa marka taasina waxay keensanaysaa in waxa weeye ijmaacba aanu dhacayn oo mujmiciintii iswaafaqay marba marka mid baa ka daba dhalanaya oo cilmigii baranaya kaasi markuu barto oo waxa weye darajatu ijtihaad gaadana kaana mid baa nolosha kusoo gaadhaya ila isaguna wuxuu ka mid noqday dadkii waxaweye masalada isku waafaqay uu ka mid noqdo waa kan ra'yigiisii la sugay dee isagana ka nolol kusoo gaadho ra'yigiisa hala sugo ra'yigiisa hala sugo wahaakada kaa kale waa tasalsulaysaa waa tasalsulaysaa walahum waxaa usugnaaday an yarjicuu inay ka noqdaan can dalika sidaas ay ka noqdaan can dalika kaasoo alxukmi xukumka ah ay ka noqdaan ayaa usugnaaday usugnaatay waa goorma waa haddii la shardiyo inqiraad lcasri bay mas'aladaa labaadna ku dhismaysaa walijmaacu ijmaacu yasixu waa asaxayaa biqowlihim oraahdoodu ku asaxayaa wa ficlihim iyo ficilkooda inay qaarkoodna yani mas'alada marka ay inay wuxuu ku wuxuu ku asaxayaa biqowlihim oraahdoodu ku asaxaya dhammaantood inay mas'alada ka wada hadleen wa bificlihim ficilkoodu ku asaxayaa dhammaantood inay wada sameeyeen wa biqowli lbacdi wa ficli lbacdi wuxuu kaloo ku asaxayaa shay saddexaad inay qaarkoodna ka hadleen qaarkoodna ay sameeyeen oo ficlan u sameeyeen wa intishaaru dalika wa intishaari dalika iyo yani markaa faafitaanka taasi uu faafo ku asaxaya wa intishaari dalika wa sukuuti lbaaqiina canhu iyo kuwa waxa weeye markaa kale inay ka aamusaan yani saasuu ku asaxaya culammadu ijmaac markay ka hadlayaan waxay ku daraan qayd aanu matniga inoogu darin qaydkaasi waxa uu yahay in la yidhahdo itifa itifaaqu culamaai alcasri ama fuqahaai alcasri cala xukmi alxaadisati bacda wafaati nabiy sala allahu alayhi wasalam marka qaydka bacda wafaati nabiyi waa qaydkaasi waa muhim goorta ijmaacu dhacay waa inay tahay geeridii nebiga sala allahu alayh wasalam dabadeed waa inay tahay geeridii nebiga dabadeed waa inay noqotaa itifaaqu alculamaai almujtahidiina yani culamada mujtahidiintu inay isku waafaqaan calaa xukmi yani marka mas'alatin ama xaadisatin sharciyatin yani marka waxa weeye xaadiso ama dhacdo xukunkeeda sharciga inay isku waafaqaan ama xaadiso sharci loo nisbeeyey inay isku waafaqaan xukunkeeda bacda wafaati nabiy sala allahu alayh wasalam geerida nebiga sala allahu alayh wasalam dabadeed waa inuu itifaaqaasi dhacaa weliba markayta waxaa marka shardigan hadda uu inoo sheegay masaladan kale ku saabsan ummaddan inay tahay lafteeda yani culamada qaar waa kusii bayaamiyaan oo culamaai hadihi lummati bay yidhahdaan culamada ummaddan waayo wuxuu inoo sheegay waijmaacu hadihi اlummati xujatu duna gayriha marka culamaa haddii la yidhahdana waan ummadda lagu qaydinna waxaa soo geli kara umamkii kale ijmaacu xujo wuxuu ku noqonaya casriga ka dambeeya xuju ku noqonaya waayo ijmac hadduu dhaco lama khilaafi karo lakin waxaa isweydiin laha mas'alo markii hore la isku khilaafay oo khilaaf mustaqira oo istiqraaray oo sugnaaday uu ka dhacay ijmac dib ma uga dhici karaa masalada khilaaf baa ku sugan bacdu ahlicilmi waxay leeyihin ijmac baa ka dhici kara oo xujuu noqonaya adiladaana loo daliishanaya culamada qaarkoodna waxay leeyihiin alaqwaalu laa tamuutu biaqwaali alaqwaalu laa tamuutu bimowti arbaabiha ama bimowti asxaabiha hadalladu kuma dhintaan iyo ra'yadu ciddii u saaxiibka ahayd ee u ehelka ahayd inay dhimato ku dhiman mayso marka sidaas aawadeed ruuxu inuu dhintay hadalkiisu ma dhiman hadalkiisi ku dhiman maayo hadalkiisi kuma dhimanaayo marka khilaaf mustaqiri iyo hadduu hore u sugnaa oo u dhacay khilaafkaasi u istiqraaray bimacnaa sidaa loogu kala tegey maxaa laga ixtiraazaya inta mas'aladii la isku khilaafay dabeedna ciddii isku khilaaftay inay dib isugu waafaqdo sida waxa weeye arrinkii sakiifatu bani saacid oo kale markii hore waxaa la isku khilaafay khilaafadayaa yeelanaya mas-uuliyaddayaa loo dhiibaya laakiin isla meeshiiba iyagaan ka kicin bay haddana waxay isku waafaqeen abubakar mas-uuliyadda in loo dhiibo marka khilaaf istiqraaray maaha marka masale khilaaf mustaqir uu ku sugnaa ijmaac dib ugama dhici karay culamada qaarkood yidhahdeen sababtuna waxay tahay ciddan isku waafaqaysa waxay noqonaysaa bacd lumma ummaddii ma wada noqonayso waayo ummaddii bacdi ka midi sida kale waa taqabtay culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya mas'alo hore laisugu khilaafay waa lagu ijmaaci karaa khilaaf mustaqir ah waxaana u daliila bay yidhaahdeen xadiidka laa tazaalu طaa'ifatu min ummatii ظaahiriina calى alxaqi laa yaduru man khazalahum walaa man khaalafahum xata yaأtiya amr اllahi wahum calى dalik waayo casrigii hore hadduu isku khilaafay mas'alada oo casrigan dambe isku waafaqo qawlkii xaqa ahaa waxaynu garanay labadaa qawle ay isugu khilaafeen casrigii hore xaqu ku sugnaa mid ahaan hadday waktigii labaad ama casrigii labaad ama qarnigii labaad ay isugu waafaqaan labadii qowl mid ahaan daa'ifadii muxiqada ahayd qarnigii labaad xaggay jirtay imaa waa in la yahaa qowlkoodii wuxuu ahaa qowlkan markaa xaqii waa la hayaa oo ma lumin iyo in la yidhahdo waktigaa waxay ahayd hayru mawjuud waxba kama dhexeeyaan taasna ma suuragal aha in la yidhahda m ma jirin marka xujadaas bay daliishadeen marka walijmaacu xujatu cala alcasri اthani yani ijmacu wuxuu manciyaa yani khilaaf ka dambeeya inuu dib u yimaado waa diidaya ijmacu casri kastabana ijmacu marka hadduu dhaco xasilo waa xujo culamada qaarkood waxay yidhahdeen casriga saxaabado keliya ijmaacu xujo yahay waayo ummatu muxamed waa ummad qura umam ma aha kala duwan maadaama ummad qura ay tahay saxaabadii ummadday ka mid ahay haddii waxa weeye mas'alada yani waxa weeye saxaabadii itifaaqa haddaanu ku jirin dee ummaddii o dhan iskuma waafiqine bacdi ummaddii ka mida isku waafaqay ishkaalka noocaasiisa arooriyey waxay kaloo yidhaahdeen ijmaaci saxaabada mooyaane ijmaac kale lamama ogaan karo waayo ummatu muxamed shadara madar bay kala qabatay buldaan bay ku kala safaraaruqday saas aawadeed ma suuroobi karto markaysagaa in la ogaado ijmaacan ijmaaca saxaabada ahayd oo la dabdiyo shaikhulislaam ibnu taymiyana waxa uu odhanayaa mar yani walijmacu aladi yandabidu huwa ma kana calayhi salafu asaalix ijmaaca xodaysmaya waa waxay salafu saalix ku sugnaayeen waayo ciddii salafka ka dambeysay yani iskhilaafkaa fara batay ummaddiina waa kala intishaarto waa kala tagtay marka ma xadaysmi karo khilaaf mawdic kaleo fataawaha ka midana wuxuu ku yidhaahdaa ijmaca markaysa waxaa la ogaan karaa waa ijmaci saxaabada walaa yuclamu ijmacu bilmacna asaxiix ila ma kana fi casri asaxaaba ama bacdahum faqad tacadara gaaliba sheekh fawzan waxa uu ka soo naqlinaya majmuc fataawaha mujaladka saddexiyo tobnaad saddex boqol iyo koob iyo afartan almuhim fi ayi casrin kan yani waxa weeye culamada qaarkood waxay yidhaahdeen lamaba dabdin karo oo lama ogaan karo lakin fardan wa taqdiiran hadduu dhaco ijmaaco la ogaado wuxuu noqonaya xujo hadduu fardan dhaco ma diidana inuu xujo noqonayo lakin waxay leeyihiin waa mutacadira in la ogaadaa oo la wada dabdiyaa waayo ummaddii markii kale tafaraaruqday xataa culamadeeda mujtahidiinta ah baynay wada aqoon maanta waxaa laga yaabaa culamada markaysaa markaa yani ku sugan shibhu qarat alhindiya aqoon uma lihin mana naqaan culama akaabira waaweyn baa joogto ahlulxadiisa magacyadooda inaan aqoon iska daa markaysaga masaa-isha waxay ka yidhaahdeen inaynu ogaaneen masalada kale waxau inoo tilmaamay lama shardiyo casrigu inuu inqiraado iyagaan mas'aladii ka noqonin wax khilaafina aanu dib ka iman waayo shardinta inqiraadulcasri la shardinayaa waxay noqonaysaa in mustaxiil laga dhigayaba ijmaaca waayo waa tasalsulaysaa sidaynu horaba u sheegnay midba midbaa ka daba dhalanaya oo faqiih noqonaya oo soo gaaraya yani darajatulijtihaad kusoo gaaraya cilmigu maraatibba ha ahaado oo mujtahidiintu maaha daraja waaxida inay yihiin iyaga laftoodu waa calaa darajaat way sii kala cilmi badan yihiin wa fawqa kuli di cilmin caliy haddii la yahay inqiraad alcasri baa la shardiyaa waxaa kaloo banaan mujmiciintii masalada isku waafaqay in qaarkood ka laabtaa ra'yigay yani kula jireen yani marka waxa maca aljamaca ay ahaayeen inay dib uga noqdaan waa u banaanta lakin haddii la yidhaahdo inqiraad alcasri lama shartiyo saacaddaa ijmaacu dhacay buu guntamay xataa iyagu dib ugama laabmi karaan iska daa cid kale walahum an yarjicuu can dalika alxukmi ay cala hada ra'yi baa loo jeeda wuxuu kaloo inoo tilmaamaya ijmacu siduu ku dhaca waxay tahay inay culamadii mujtahidiinta mid waliba mas'alada ka hadlo oo isku meel ay maraan wuxuu kaloo ku dhacay inay wada sameeyaan oo cid khilaaftay aan lahayn ficil bay ku wada muujiyeenba wuxuu kaloo ku xasili karaa qaarkoodna inay mas'alada ka hadleen qaarkoodna inay ficil ahaan u sameeyeen wuxuu kaloo ku xasili karaa inay qaarkood mas'alada ka hadleen dabeedna hadalka ay ka hadleen uu faafay oo caanbaxay kuwii kalena ay ka anfuseen waa afar siyood biqawli jamiicihim dhammaantood inay ka wada hadlaan wa bificli jamiicihim dhammaantood inay wada sameyan waa mid labaad wa biqawli lbacdi wa ficli lbacdi waa mid saddexaad qaarna waa ka hadleen qaarna waxa weeye waa ficlan bay u sameeyeen qowlka afraad waxa weeye waintishaari dalika wa biqawli اlbacdi waintishaari dalika wa sukuuti اlbaaqina inay waxa weeye markaa qayb inay ka hadashay oo dabeedna hadalkaasi uu faafay inta kalena ka amusay waa noocay yidhahdaan ijmac sukuuti saddexda noocee hore waa ijmac markaysa waxa saxiixa siday jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan nooca afraad oo ijmaca sukuutiya ah waxaa ku jira khilaaf badan baa ku jira oo inay culamadii cid ka midi masalada ka hadasho inta kalena marka ay faafo warkaasina inta kalena ka aamustaa waa ijmac aamus loo nisbeeyey ba la yidhahdaa marka ijmaca danigaa baa la xisaabiya ijmac daniya baa la xisaabiya culamada qaarkood waxay yidhahdaan ijmac markaa sukuutii ma jiro waayo laa yunsabu ilaa saakitin qawlun ruux aamusay hadal looma nisbeeyo ruux aamusay hadal looma nisbeeyo aamusku waxay aqbali kartaa asbaabo badan oo kala duwan buu aamusi karaa hazali mustafaha wuxuu ku sheegayaa toddoba umuurood oo mid walba ay dhici karto inuu u aamusaa caalimku inay jirto waxaa dhici karta markaa mas'alada xukum uga diyaari inaanu jirin oo fii muhlati nadari uu ku sugan yahay waxaa dhici karta mas- mas'alada inuu qabo yani masaa-isha khilaafkaa cid laguma inkaro ou sidaa uga aamusay walow marjuucba ha ahaatee waxaa dhici karta inuu ismoodsiiyo mafsado ka badani inay ka dhalatay ka dhalanayso waxaa dhici karta inuu is yidhahdo cid kalaa kaa kaasiday iyadooy xaqiiqadu tahay inaynay ka kaasiin waxaa dhici karta inuu is yidhahdo dib ka caddee oo dabeedna markaa waxaa ajasho ayna ku simin waxaa dhici karta inuu baqo caalimkii dee macsuum maaha ama waxa weeye markaa waxaweyn u iyadoo khawf weliba loogu cudur daaraya aanu ahayn asbaabo badan baa markaa suura gala ilaa toddoba umuurood buu mustasbaha gaadhsiinaya ixtimaalaad yani sabca baa ka suura gala waxaa kale oo nabigu sala allahu alayh wasalam inoo sheegay man ra'a minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastaطic fabilisanih fain lam yastaطic fabiqalbih marka waxaa dhici karta qofki isagoo munkir ah haddana inuu aamuso waa suuragala sida xadiiskuba sheegaya dadkana in meelaha loo hagaajiyo waxa weyan waa sax haddaan wax xumaan oo ka muuqata ayna jirin ee daahirkoodu salaax iyo wanaag uu yahay malo wanaagsan in lagu maleeyaa waa fiican tahay waa mashruuc culamada qaarkood baa yidhi ijmaaca sukuutiga ah waxaan odhanaynaa waa xuja laakin ijmac odhan mayno bacdi kale waxay yidhahdeen ijmaaca sukuutiga waxaan u kala qaadaynaa ma saxaabo ahayd ciday ka dhacday mise cid kale ahayd cid kale hadday tahay ma xujaysanayno lakin hadday saxaabadii tahay daliil ka xoog badan haddaan lahaynin ijmac bayayna noqonay sidiisay xujo u tahay masalaasina qowl saxaabi bay khusaysaa waana qowlka sawaabka ah haddii waxa weeye masalada ijmaac sukuutiga loo yaqaanaa hadduu saxaabo ka dhacay oo bacdi saxaabada ka mida ka hadlay warkaasina waa faafay cid saxaabada ka mid oo inkirtayna lama hayo daliil ka xoog badan haddaan la helin xuja sharciya weeye waa in sideeda loo raacaa waa in sideeda loo raacaa calaa sabiil misaal waxaa ka mid a gabadha markaysaga xaamilada ah iyo gabadha markaa ilmaha naas nuujinaysa ilmaha nuujinaysa xaaladda naftooda ay u baqaan ama ilmaha ay u baqaan soonkii ramadaan inay soomaan uma banaana waxaa looga jeedaa khawf ku dhisan khalabatu danni ee mujarad alkhawf looma jeedo halabatu danni waynu ku dhisay xukumku halabatu danni buu ku xidhmaya cabdillahi bni cabaas iyo cabdillahi bni cumar waxay fatwoodeen gabadhaa waxa saaran calayki alfidyatu walaysa calayki alqadaau fidya ku saarane qadaa kuma saara asaaniid saxiixa bayna kaga so aroortay sharxulkabiirka wuxuu odhanayaa fi sharxi lkabiir sheekha markaa shamsudiin la yidhaahdaa sharxulkabiirka kitaabka fiqiga xambariga ah waxa uu ka odhanayaa laa yuclamu lahuma mukhaalifu min asaxaaba ruux saxaabiyo ku khilaafay mas'alada lama oga lama oga markaa saas aawadee bacdu ahlicilm waxay yidhahdeen waa xuja sharciya waayo daliil ka xoog badan oo masalada ku sugan lama hayo waa in seeda loo raacaa waa miaal wallahu aclam واجmاع جmاع xujaة xujuu ku yahay calى اcصr الثاني waktiga labaad w fي أyi caصri kaana ay wahuwa iجmاع xujaة xujo weeye fي أyi caصri wakti kastoo kaana ay xasla u xasilaba xujo weeyaan walaa yushtaradu lama shardiyo inqiraadu casri casrigu inuu dhammaado cala صaxiixi qowlka صaxiixa marka lagu socdo casrigaa ijmaacu ka dhacay inay wada dhintaan iyagaan khilaaf soo bixin lama shardiyo fain qulnaa haddaynu idhahno inqiraadulcasri shardun shardi marka casrigu inuu inqiraado wada dhammaado sidaa ku wada dhintaa iyadaan khilaaf soo bixin waa shardi haddaynu idhaahno yuctabar ama yuctabaru waxaa la ictibaarinaya cabdalla fawzan waxa uu odhanayaa yani yuctabar weeye oo jawaabu shardigii weeye marka waa la jasminaya lakin lugat lcarab labaduba banaan in la rafciyo iyo in la jasmiyaa labaduba banaan waa bacda maadin rafcuka aljaza xasan ibnu malik waa ka odhanaya ficlu shardigu hadduu maadi yahay rafcuka aljaza xasan in la rafciyo weliba xasan oo wanaagsan wa rafcuhu bacda mudaaricin wahan mudaaric dabadii in markaa la rafciyaana waxa weeye waa daciif waa daciif marka yuctabaru iyo yuctabar labaduba banaan nusaqa qaarna fa bay ku darayaanoo fa yuctabaru bay odhanayaan yuctabaru waxaa la ictibaarinayaa ama fa yuctabaru waxaa la ictibaarinayaa qowlu man hadalka kii baa la ictibaarinayaa welida la dhalay calaa hada alqowli marka lagu socdo fii xayaatihim noloshooda gudahooda la dhalay intay noolaayeen watafaqaha faqiihi noqday oo fiqhigii iyo shareecadii bartay wa saara noqday min ahlilijtihaadi ahluijtihaadka mid ka mid a walahum waxaa u sugnaaday an yarjicuu yani marka alrujuucu baa u sugnaaday noqosho can dalika alxukmi ay ka noqdaan waa u banaan tahay ay calaa ishtiraadi linqiraadi marka lagu socdo inqiraad inuu shardi yahay marka lagu socdo bay taasi u banaan tahay haddii kale oo sida saxiixa ah uma banaana inay ka noqdaan walijmaacu ijmaacu yasixu waa asaxaya afartan noocee uu inoo sheegay shiiku mar qowl keliyuu noqonaya marna ficil keliyuu noqonaya marna qowl iyo ficil isisaaranoo qaybna marka ay odhaah ka tiri qaybnama ay ficil ahaan u samaysay noqonaya marna waxa weeye nooca ijmaaca sukuutiguu noqonaya afartaa qaybood buu khatiibu lbaqdaadina ugu qeybiyey kitaabkiisa la yidhaha alfaqih walmutafaqih walijmaacu ijmaacu yasixu wa asaxaya biqowlihim odhahday dhammaantood mas'alada ka yimaad ka yidhaahdaan waa ku asaxaya wa bificlihim samayntaay dhammaantood wada sameeyaanna waa ku asaxaya waa nooc labaad ila qowliya ficil markaa qaarkoodna ay sameeyaan qaarkoodna ay yidhaahdaan waa nooca saddexaade wa biqowli lbacdi bar inay markaa yidhaahdaan wa bificli lbacdi barhna markaisaga ay yani sameeyaan buu ku asaxaya qayb waxba kamay odhan laakiin way sameeyeen qaybna waabay ka hadashay oo way tiri waintishaari dalika wa sukuuti lbaaqiina ay wa biqowli lbacdi waintishaari dalika nooca marka waxa weeye saddexaad buu nooc kalo afraad ka dhalinaya wa biqowli lbacdi waintishaari dalika wuxuu kaloo markaysagaa ku xasilayaa bar inay markaa mas'aladii ka hadlaan taasina ay faafto daalikada faafaya waa qowlka iyo wa sukuuti lbaaqiina kuwa kalena ka aamusaan waa nooca afraad ee ijmaacu ku xasilo qowlu saxaabiyi wa qowlu lwaaxidi mid hadalkii oo min asaxaabati saxaabada ka midi laysa bixujatin xujo kuma aha calaa gayrihi cidaan isaga ahayn cala alqowli ljadiidi qowlka cusub marka lagu socdo wa fi lqowli lqadiimi hadalkii qadiimka ahaa ee shaafici marka lagu socdona waxaa ku sugnayd wa fi lqowli lqadiimi waxaa ku sugnayd xujatun xujo weeye baa ku sugnayd masaladan waxay ku saabsan tahay qowlka saxaabigu xujo ma yahay mise ma aha waa mas'ala ay culammadu kaga warabaan fii kutubi usuul fiq saxaabiga qowlkiisu mas'aladay saxaabadu isku khilaafeene laba qowl iyo wax ka badan ay ka lahaayeen qowlka midkood uu yidhi mukhtalifiintii saxaabada ka mida saxaabadii kalena xujo kuma aha ciddii saxaabada ka dambaysana xujo kuma aha laakiin haddii la og yahay labadaa qowl ama saddexdaa qowl mooyaane qowl kale inaanu jirin haddii la og yahay haddii la og yahay qowl kale inaanu jirin aqwaashooda in laga baxaa yani ma aha waa in qowl aqwaashoodii kamida yani lagu tagaa waayo xaqu maxsuur wuxuu ku yahay aqwaashooda waa sabiil lmuminiin culamada qaarkood waxay ilaaqaan masale ay saxaabadu laba qowl ka yidhaahdeen inaan qowl saddexaad la soo darisiin karin mana kala saaraan in la og yahay qowl saddexaad inaanu jirin iyo inaan la ogeyn qowl saddexaad inaanu jirin waa laba masalo kala duwan culamada qaarkood hadalkoodu ilaaq buu ku yahayo ama caam bu abu ku yahay bicibaara ukhra cibaara asax hadalkoodu caam buu ku yahayo bimacnaa marlayba ama ha la ogaado ama yani markaa inaan qowl kala jirin ama hala malaynayo hala malaynayo inaan qowl kala jirinoo yani cadamu lcilmi biqawlin haalisin haba ahaatee qowl saddexaad in lala yimaadaa ma banaana yidhahdaa laakiin saniixa aimada haddaad eegto de waxa weeye taas waa khilaafsan yahay waayo imaam ka mida aimada ma jiro hadday shaafici tahay hadday axmed tahay hadday maalik tahay hadday kayruhu min ala'ima tahay saniicoodu wuxuu khilaafsan yahay sidaas waayo mid wala mid wal oo ka mida a'immada iyo kuwo kale aynaan sheeginba waxaa mid walba loo helayaa aqwaal aanu salaf uga lahayn saxaabadii waa arrinka kalifay inay qaarkood yidhaahdaan imaamu shaafici wuxuu khilaafay ijmaaca afar boqol oo mas'alo afar boqol oo mas'alo ijmaaca ku khilaafay qolyaha suufiyada ama quburiyadu waxay sheegi jireen o odhan jireen ibnu taymiya toddobiyo toban mas'alo ijmaca ku khilaafay qaar baaba ka sii daray oo waxay yidhaahdeen shaafici afar boqol oo mas'alo ijmaaca ku khilaafay xaqiiqada laakiin haddaad baadho waxaa ku caddaanaysa masaa-isha ijmaaca ku sheegaya inay ijmaac ahayn waayo waxay ka tilmaamayaan waxay tahay waa masaa'il saxaabada qaarkood ama taabiciinta qaarkood ay qowl ka lahaayeen oo iyagu qowl kaloo khilaafsan aynay arag marka kaayadiisu ay tahay noocaas ijmaac sukuutiga la yidhahdo oo ijmaacnimadiisa la isku haysto raajixuna ay tahay inaanu ijmaac ahayn masaaisha noocaasay u badantay imanka masaladii haddeer aynu misaalinaynay ee ku saabsanaa yani soonka gabadha uurka leh iyo gabadha marka ilmaha nuujinaysa hadday markaa naftooda u baqaan ama naftooda iyo ilmaha labadaba u wada baqaan ama ilmahaba u baqaan sidye keliyaa saaran oo qadaamo saara afartaa imaanba waa khilaafsan yihiin midna kuma sidiy sidye keliyaa saaran oo qadaamo saara mid ku tegey ma jiro waa mukhaalif lijamiicihi masaaisha haddii la misaaliyana aad iyo aad bay u badan tahay imaam kasta waa la soo helaya masaa'il fara badan masaa'il fara badan waa la soo helaya saas aawoodee usuuliyiinta qaarkood waxay yidhaahdeen masalada ku saabsan laba qowl masaladay saxaabadu ka leeyihin qowl saddexaad lama soo darisiin karo waa mas'alada la og yahay inaan qowl saddexaad jirin ee ma aha mas'alo markaysa waxaan yani cadam alcilmi biqowlin haalisin mas'ale ah culamada saa u sheegayna waxaa ka mid a ghazali mustafa waxaa kaloo ka mid a isnawi nihaayat usuulka sharxu minhaaji اlwusul ila cilmi اlusul sidaas ayay u sheegeen waxaa kaloo kasii horeeya oo si cadka ugu tilmaamaya ibnu xasmi kitaabkiisa la yidhahdo alixkaam ila usuul axkaam kitaabkaas waxa uu tilmaamaya imaam kasta inuu leeyahay aqwaal aanu salaf ulahayn oo cidi uga horeynin inuu leeyahay hadday shaafici tahay hadday axmed tahay hadday maalik tahay hadday markaa keyrkood tahay weliba shaafici markaa ugu sii badan yahay isagaa soo naqlinaya markaa dadka qaarkood in ilahay afar boqoloo mas'alo uu ku khilaafay ijmaaca imaam kastana masaa'il buu u misaalinaya imaam aimada ka mida baa lagu yidhi mas'alo la weydiiyey markaasuu mas'aladiisi ku jawaabay markaasaa lagu yihi walaalkaaga awsaaci saasuu yidhi markaasuu yihi maan filaynin cid kale mas'aladan iga horeysay saasuu cabira marka calaa kulli xaal waktiga aan la haynin daliil ka xoog badan yacni qowlkii saxaabadu markiisa markaa ay ku tageen ee laga hayo waa in sidiisa markiisa markaa waxaa loo loo raaca khaasatan qowlka markiisa waxa markaa yacni saxaabadu hadday hal qowl ka yidhaahdeen mas'alada ay intishaartay ama laba qowl ay ka yidhaahdeen oo ay labadaa qowl intishaareen wax khilaafsanna aan la ogeyn waa inaan laga bixin aqwaashoodi laakiin naf khilaafsan haddii la arko xadiis saxiixa oon cillo ka maran oo khilaafsan haddii la arko waxa weeye xadiiskaa la raacaya dalaaladiisuna ay waadix tahay saxiixna ah cid saxaabi oo ku tagtayna lama hayo saxaabi si khilaafsan fatwoodayna waa la hayaa ma waxaynu raacaynaa xadiiska mise waxaa la raacaya qowlka saxaabiga xadiiskaa la raacaya waatuu imaamu shaafici raxmat ullahi caleyhi uu yihi alxadiisu yasbutu binafsihi la bigayrihi xadiisku iskiibu u sugnaadaa ee wax kaloo ku ladhmay ama raacay kuma sugnaado ee sidiisuu xujo u yahay waajibkuna ay tahay sidiisa in loo raaco waajibkuna ay tahay sidiisa in loo raaco calaa kulli xaal masalada ku saabsan qowlka saxaabiga iyo xujanimadiisa yani ibnulqayim aljawziya aad bu ugu dheeraadaa kitaabkiisa la yidhahdo iclaam almuwaqiciin waxaanu tilmaamaa lix iyo afartan daliil buu keenaa waktiga uu ka hadlayaana waa marka waxa way saxaabadii yani markaa qowl masaladii ay ka yidhaahdaan qowlkaasna uu intishaaro marka ijmac sukuutiga ka la yidhahdo saxaabo weliba khuseeya walow ijmac bayaanu noqone sidiisu xujo u noqonaya wax ka xoog badani haddaanu jirin yani sidaasaa marka ugu fiican marka lix iyo afartan daliil buu soo arooriyaa oo marka waxa u daliishanaya masalada noocaas ah marka waxa wey hala raajico iclam almuwaaqiciinka ayuu masalada markaa kaga hadlaya si mufasala ayuu kaga hadlaya weliba marka waxa wey saxaabada waxaa jirta masaa'il badan waxaa dhici karta axaadiis intay soo wariyeen calaa sabiil fatwa inay ugu fatwoodaan ayna isnaadi saas aawoodee aqwaashooda in badanoo fataawahooda ka mid a axaadiis bay ku fadhidaan markaasaa laga yaaba xadiiskii intay iska soo ikhtisaariyaan halkay ka odhan lahaayeen nebiga sidaa iyo saasaan ka maqlay inay yidhahdaan masaladu waa sidaas saasay markaa yani markaa aad iyo aad u dhacdaa aad iyo aad bay u dhacdaa ummadda marka waa ka cilmi badnaayeen waa ka taqwo iyo ikhlaas badnaayeen yani waxa weye tawfiiqu waa kaga badnaa masaa-isha waa la waafajin jiray marka waxa weeye yani saxaabada yani waxa weeye qowlkoodu yani aad iyo aad buu miisaan badan yahay marka waxa weeye mas'alada aan wax ka xoog badan lahaynin xadiis khilaafaya aan lahaynin oo saxiixa oo waadixu dalaala ah aan lahaynin qowlkooda in laga weecdo maaha masalada ay qowlka leeyihiin waa in qowlkooda la raaca العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد الأخبار قال أبو المعالي رحمه الله وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب وأما الأخبار وررك مياه فالخبر خبرك ما يدخله ووحو قرأ الصدق الرنمضة والكذب بينت أي كشف يعني وحو أجهد ما يحتمل الصدق والكذب لذاته لذاته إن لقد درانا ولا قمى مرمان waaya wax been iyo runi gasho oo mid waliba yani aqbali karo inuu galo ayaa waxaa la yidhahdaa khabar waalkhabaru khabarku yanqasimu waa qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood buu u qaybsamaa aaxaadin mid aaxaad la yidhaahdo wa mutawaatirin iyo mid mutawaatir la yidhahdo falmutawaatiru mutawaatirku maa yuujibu oo waxa waajibiya alcilma cilmi waajibiya yaqiin wa huwa mutawaatirku an yarwiya waa inuu soo wariyo jamaacatun kooxoo laa yaqacu aanu dhacaynin altawaatu iswaafaq cala alkadibi been ay isku waafaqaan min mislihim iyagoo kale aanu ka dhacayn ilaa an yantahiya ilaa uu ku dhammaado yani khabarku ila almukhbari canhu yani kii laga warramaayo warka laga sheegaayo ilaa laga gaadho koox waliba koox bay ka warinaysaa ilaa waxa weeye ciddii ugu dambaysay warka laga warinayay la gaadho wa yakunu wuxuu noqdaa fi lasli asal ahaan can mushaahadatin arag xaggii mid ka soo fulay aw samaacin ama maqal ka soo fulay la can ibtihaadin ibtihaad mid ka soo fulay ma noqon karo baabkan wuxuu kaga warramaya waxaa la yidhahda alakhbaar akhbaarna waa jamcu khabar khabaar waxaa la yidhahdaa dhulka jilicsan baa la yidhahdaa waayo dhulka jilicsan ee boodhka badan ee buska ah boodh baa ka kaca di sidaa loo daaro boodh baa kacaya khabarkuna yusiru lfaa'ida faa'idu kiciya sabab ishtiqaaqa sida looga soo qaatay sidaa weyi khabar tacriif ahaan waxaa la yhaha maa yaxtamilu sidqa walkadiba lidaatihi baa lugatan la yidhahdaa waa lugo tacriifkaas maa yaxtamilu waa wax aqbali kara asidqa ama atasdiiqa rumayn la yidhaahdo waa runtaa watakdiiba iyo beenin la yidhahdo waa beentaa lidaatihi laf ahaantiisa uu hadal yahay marka loo eego aan wax kale la milicsan buu labadaba aqbali karaa warka uu ilaahay sheego ma waxaa la odhan karaa yaxtamilu sidqa walkadib run iyo beenba waa aqbali karaa miyaa la odhan karaa sababtoo maya waa qaطci yaqiin ah inuu run yahay beenna maba aqbali karo lakiin inaanu been aqbali karin oo uu qaطci run u yahay daatada hadalka lagama ogaane waxa la milicsaday cidda tidhi markaasaa waxaa la gartay yani markaa allah maadaama uu hadalkan ku hadlay beeni inayna ka suuroobin wakadalika rasuuluh saasoo kalena rasuulkiisa ahaaday oo khabarka rasuulkuna sala allahu alayh wasalam laa yaxtamilu alsidqa walkadiba lidaati yani khabarka rasuulku sala allahu alayh wasalam yani waxa weeye waa qaطci inuu run yahay marka yaxtamilu sidqa watakdiiba lama odhan karo ama yaxtamilu tasdiiqa watakdiiba lama odhan karo lakin lidaatihi marka lagu daray waxa la gartay wax daatada khabarka ka baxsan baa la milicsaday sidaas aawadeed ayaa laga ogaaday warka ilaah iyo warka rasuulku in markaa aana been aanu aqbali karin qaطci yaqiina uu yahay inuu run yahay khabar isilaaxaan waxaa la yidhahdaa xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam oo alkhabar iyo alxadiid waa bimacnan sida kutubulmusalax ay qoraan khabar wuxuu u qaybsamaa laba qaybood aaxaad iyo mutawaatir saasi waa sida jamaahiirtu mareen qolyaha qaarkood baa waxay sugaan qayb saddexaad oo mutawaatirkii aaxaadka udhaxaysa laakiin siday agsarku mareen khabarku waa labadaa qaybood inuu qaybsamo aaxaad waa mutawaatir aaxaad waxaa la yidhaahdaa wixii aan shuruuddii mutawaatirka dhammaystiranin laakiin asalkooda waxaa laga soo qaatay yani midhnimadii khabarkaasi waa aaxaad looma jeedo ruux keliyaa soo wariyey waxaa looga jeedaa laysa bimutawaatirin mutawaatir ma aha baa looga jeedaa mutawaatir tawaaturku waa tataabuca iyo iska daba imaadka ayaa la yidhahdaa arsalnaa rusulana tatra ay mutataabiciin kulama dahaba nabiyu khalafahu aakhar mutawaatirku tacriifkiisu wuxuu yahay an yarwiya jamaacatu laa yaqacu tawaatucu cala alkadibi min milihim waa inay soo wariyaan koox kooxdaasi waa inaynay markaa ka suuroobin been inay isku waafaqaan iyagoo kale yani tuxiilu lcaadatu tawaatu'ahum cala alkadib caadadu waxay mustaxiil ka dhigaysaa waxaan suuragal ahayn inay been isku waafaqaan jamaacadaasi jamaaco kaleay ka warinaysaa kooxdaasina koox kale kooxdaasina koox kale dabaqo kastoo dabaqaadka sanadkuna sidaa waa ka siman yahay wuxuu ka siman yahay an tuxiila alcaadatu tawaatu'ahum cala alkadib inay caadadu mustaxiil ka dhigayso inay been isku waafaqaan ilaa warku ku dhammaado ila almukhbari canhu kii laga warramaye warka laga sheegaayey ilaa uu ku dhammaanayo markaasaa la odhanaya kaasuu khabarku ka tawaature bimacnaa dariiqyo fara badan iyo kooxo badan buu kaga yimiyo caadadu ay mustaxiil ka dhigayso been inay isku waafaqaan khabarkaasi wuxuu ku dhammaanaya waa inay tahay wax isi ah waa arkay iyo waa maqlay maxaa la diidaya waan fekero saasaan ogaaday haddii la yidhaahdo marka waxa wey falaasafadii intay fakereen iyagoo kooxo aada iyo aada u fara badana baa mid waliba caqligiisa wuxuu ka warramay yacni fikrad odrhanaysa caalamkan ama marka makhluuqaadkani waa qadiim oo weligood waa jiro miyaan la odhanayn warka noocaasee falaasafadu sheegeen waa tawaaturay lama odhanaayo warku kuma dhammaanin wax maxsuus ah xisi ah waa arkay iyo waa maqlay ee waa fekeray buu ku dhammaaday sidaas aawadee mutawaatir noqon maayo wa yakunu fi اlasli can mushaahadati aw samaacin waliba cibaarada uu ku cabiray yani markaa ma xoog badna ashmaha way u shariyaan culamadu shardiga ka dhigaan dabaqaadka sanadkao dhami waa inay sidaa ka siman yihiin khabarka noocaasa waxaa la odhanaya mutawaatir baa la odhanaya mutawaatir baa la odhanaya cidda khabarkoodu tawaaturayo islaamnimo ma loo shardiyaa mise looma shardiyo mutakalimiintu waxay yidhaahdaan iyo ashaaciradiyo cidda khabarkoodu tawaaturaya islaamnimo looma shardiyo gaalo warkoodu waa tawaaturi karaa gaalo warkoodu waa tawaaturi karaa bay yidhahdeen culamada qaarkood taa waa diidan yihiin ahlucilmiga qaarkoodna waxay xisaabiyeen mas'aladaasi mas'alo ay la gaar yihiin ashaacirada iyo mutakalimiintu inay tahay oo ahlu sunnaha madhabtooda khilaafsan oo waxyaalaha ahlu sunnada iyo ashaaciradu isu khilaafsan yihiin bay culamada qaarkood mas'aladaa ku dareen waxaa ka mid a culamada saa ku dartay abu nasr assijsi shiikha la yidhaahdo ee afar boqol iyo afar iyo afartan markay hijiriyadu ahayd dhintay arbac arbac arbac kitaabkiisa la yidhahdo alraddu calaa man ankara alxarfa waasawt oo ashaacirada ku radinaayo waxa u nisbaynayaa waxyaalahay marka ahlu sunnaha ku khilaafsanyen inay ka mid tahay oo inay yidhahdeen gaalay warkeedu tawaaturaan oo mutawaatir noqda wa bina'an calaa ra'yihim waxyaalaha gaaladu marka ay sheegaan ee kooxo fara badani marka ay soo naqliyaan oo been aan isku waafiqi karin waxaa lagu odhan karaa waa mutawaatir bay leeyihin lakin calaa kuli xaal qowlkaasi waa qowl yani markaa daciifa min xaysu tacliil haddii la eegana gaaladu beentii ugu weyneed bay isku waafaqeen oo kufray isku waafaqeen waana akbar lkadib waa beentii ugu weyneed beenihii kale inay isku waafaqaana la yaab ma leh ama lama khariibsanaayo marka warkaa badda ku dar gaalaa warkoodu tawaaturi karaa badda ku dar khabarka mutawaatirkii wuxuu faa'iideeyaa cilmi oo qaطci yaqiina lagu ogaanayaa waxaa tawaaturka lagu soo wariyey ee ku sugnaaday taana culamadu waa isla ogoliyi waxaa fiicnay shiku markuu tacriifiye dabadeed inuu xukunkan sheego ma yani yuujib lcilma lakin hadda wuxuu inoogu tacriifiyey ma yuujib lcilma intuu markii hore sidaa yidhi bu haddana dib ka tacriifiyey lakin taasi waa arin yani qaab wanaagga ku saabsan axaadkana waa inoo soo wada akhbaarta mutawaatirka ah muxuu qaybsamaan mutawaatirun lafdan wa macnan iyo mutawaatirun macnan duuna lafdi mid waxa weeye macnaha iyo lafdigaba ka tawaaturay hadduu lafdiga ka tawaaturay macnahana waa ka tawaaturay iyo inuu macnahoo qura ka tawaaturo aan lafdiga aanu ka tawaaturin labada noocba waa jiraan man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar man kadaba calaya falyatabawa maqcadahu min annaar waa mutawaatir lafdigaasaa tawaaturay saxaabada qaarkood waxay ku dareen lafdiga mutacamidan in badanina waa ka reer majmuuca marka laysu geeyo toddobaatan saxaabi in ka badan baa soo wariyey man kadaba calaya mutacamidan inkastoo bacdii mutacamidan ka tageen falyatabawa maqcadahu min annaar waxaa ka mida axaadiista masx cala lkhufayn sheegaysa waa mutawaatir xagga macnahay ka tawaatirta waa mutawaatirun macnaha waxaa ka mida cadaabulqabriga axaadiista sheegaysa waa mutawaatir xagga macnahay ka tawaatirta wahaakada wa ama alakhbaaru khabarada miya falkhabaru khabarku yani ama mahbaabay markaa la mid tahay ama kamahma yakun min shayin wafa litilwi tilwiha wujuban ulisa marka saa in dabadeed la keenaa waa waajib wa ama alahbaaru akhbaarka miya falkhabaru khabarku maa yadkuluhu waa shayguu galo asidqu run baa gasha bimacnaa lagu sifayn karaa walkadibu iyo been baa gasha bimacnaa lagu sifayn karaa lidaatihi in lagu daraa waa lagama maarmaan oo laf ahaantiisa uu khabar yahay marka la eego alfaada waa runta iyo waa beenta waa la odhan karaa laakiin wax ka baxsan wax ka baxsan daatadiisa marka la milicsado sida adilo qaطciyoo diidaysa oo hadalkaa ibtaalinaysa wuxuu noqonayaa mutacayin lilkadib ama adilo qaطcinaysa runnimadiisa wuxuu noqonaya mutacayin ama maqtuuc lisidqa mid runnimada markaysagaa loo qaciyo loo geeyo oo aan been aqbali karin laakiin taas waxay yani lagu ogaaday wax daatada khabarka ka baxsan horayno soo sharaxnay waalkhabaru khabarku yanqasimu waa qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood buu u qaybsamaa aaxaadin wa mutawaatirin wuxuu u qaybsamaa aaxaadin aaxaad buu u qaybsamaa mutawaatir iyo mutawaatir wuu ku tacriifinayaa falmutawaatiru mutawaatirku maa ay iladii kii weeye yuujibu waajibinaya alcilma isagu uu cilmi waajibinayo wa huwa mutawaatirku an yarwiya waa inuu soo wariyo jamaacatun koox baa soo warisay kooxdaasoo laa yaqacu aanu dhacaynin altawaadu'u iswaafaq cala alkadibi been ay isku waafaqaan min milihim iyagoo kale aanu ka dhacayn ilaa an yantahiya ilamaa iyo uu ku dhammaado khabarku ila almukhbari canhu kii laga sheegaayo laga warramayo wayakuunu wuxuu noqonayaa fi lasli asal ahaanta can mushaahadatin aw samaacin mid ka soo fulay arag ama maqal bimacnaa wax maxsuusa waa inuu yahay laa can ijtihaadin ijtihaad iyo dadaal iyo fakaraad waa inaanu ka soo fulin walaaxaadu aaxaadku huwa aladii kii weeye yuujibu waajibinaya alcamala camal buu waajibinaya walaa yuujibu ma waajibinayo alcilma cilmi ma waajibinayo wayanqasimu waa qaybsamaa ilaa mursalin mursal buu uqaybsamaa wamusnadin iyo musnad buu uqaybsamaa falmusnadu musnadku maa ay iladii kii weeye itasala uu xidhiidhay isnaaduhu sanadkiisu wlmursalu mursalku aladi maa kii weeye lam yatasil aanu xidhiidhin sanaduhu sanadkiisu fain kaana hadduu yahay min maraasiili gayri asaxaabati mursalada cid aan saxaabo ahayn mursalkooda hadduu ka mid yahay falaysa bixujatin xuja ma aha xujo ma aha oo daliil ma aha falaysa bixujatin xujo ma aha ilaa maraasiila saciidi ibn lmusayibi mursalada saciid ibni musayib mooyaane mursalada kale xujo ma aha waxay yidhaahdaan culammadu musayib iyo musayab labadaba in loo dabdiyaa waa bannaan tahay ha yeeshee wuu karaahiyeysan jiray in musayab la yidhaahdo waxaaba la soo naqliyaa inuu habaaray qofka ya-da kordhiga saas aawadee culammadu waxay yidhaahdeen luqatan jaa-isba ha noqdee habaarka si aada isaga ilaaliso habaarkii saciid ibnu musayib inuu kugu dhaco si aada isaga ilaaliso ya-da ha isku kordhig hoos dhig saciid ibni lmusayibi dheh waa yahay fainahaa maraasiisha saciid ibni lmusayib futishat waa la fatishay oo waa la baadhbaadhay af soomaaliba fatishaaddi waa ku jirtaaye erayo badan baa soomaaliyoobay cajami bay ahaydoo way carabooday ma maqashay way soomaaliyooday iyaduna fa wujidat waxaa lagu ogaaday ay hiya maraasiisha saciid ibni lmusayib masaaniida musnada inay tahay xadiis yani axaadiis marfuuc oo mutasila inay tahaa lagu ogaaday wajadana macaani fara badan bay leedahay wajadoo waa cadhooday ah baa jirta wajadoo xooluu yeeshay ah baa jirta wajadoo waa murugooday ah baa jirta wajadoo waa ogaaday ah baa jirta wajadoo waa la kulmay ah baa jirto saadafa laga sheegaayo macaani badan bay leedaho calaa xasabi meelahay dhacday iyo siyaaqaa lagu kala ogaadaa haddii wujdaan looga jeedo mastarkeedu wujdaan yahay oo cilmi bay tilmaantaa laba mafcuul ba inay qaadataa hadda tii weeye fawujidat waa la ogaaday ay hiya maraasiisha saciid ibni lmusayib masaaniide inay yihiin baa lagu ogaaday musnado bimacnaa axaadiis marfuuca oo mutasila inay yihiin saasaa lagu ogaaday can inabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga musnadka ah yani xidhiidhsan wuxuu halkan kaga hadlayaa maadaama uu inoo soo sheegay axaadiistu inay u qaybsanto mutawaatir iyo aaxaad mutawaatirkii hore uu kugu soo sheegay aaxaadkii buu halkan kaga hadlaya aaxaadkii tacriif kuuma saarine xukunkiisu kuugu tacriifiyey وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود أخبر سلم kiisa waa ka odhanaya أgtooda waxaa ka mida منaaطiqada waxa ahaaday oo ku sugnaaday oo waxyaalaha marduudkaan la aqbalaynin ka mida hee أn تadkula الأحكaamu في الxuduudi xukumadu inay xadadka galaan iyo tacaariifta oo shayga lagu tacriifiyo xukunkiisa waayo shayga marka lagu leeyahay xukunkaasuu leeyahay waxay keensanaysaa inaad garanayso markaa dawr baa ka dhalan kara dawrkuna waa baail dawrku waa maxay waa isdaba wareeg inuu xukunkan leeyahay ma ogaan kartid inuu sidaa yahay mooyaane bimacnaa masalan inuu aaxaad markaa inuu yahay inaad ogaato mooyaane xukunkan inuu leeyahay ma ogaanaysid xukunkan inuu leeyahay yani inuu aaxaad yahayna ma ogaanaysid inaad xukunkan inuu leeyahay ogaato mooyaane marka shay mid waliba waxay keensanaysaa inuu saabiq noqdo iyo inuu masbuuq noqdo inuu aaxaad yahay ma ogaanaysid ilaa aada ogaato inuu camal waajibinayo cilmi aan waajibinayn inuu camal waajibinayo cilmi aanu waajibinaynna ma ogaanaysid ilaa aada ogaato inuu aaxaad yahay marka de maxaad ka faaiday sidaas aawadeed bay u diidaan tacaariifta in wax lagu tacriifiyo shayga xukunkiisa laakiin fuqahada iyo nuxaada iyo waxay ku dareereen inay shayga axkaamtiisa ku tacriifiyaan nuxaadu markay faacilku tacriifinayaan ama mubtade ku tacriifinayaan ama ficil mudaaricay ku tacriifinayaan saasay kugu tacriifinayaan axkaam bay kugu tacriifinayaan xaalkaasi leeg tamiiskaasi leeg markay mubtadaha leeyihiin waa ismun marfuucun mujaradun can alcawaamil alafdiyati yani waxa weeye xukunkiisi bay kugu tacriifiyen wakadalika alfuqaha almuhim aaxaad waxaa la yidhaahdaa waxaan mutawaatir ahayn luqatan waxaa la yidhahdaa khabarulwaaxidi oo warka mid uu sheego ba axaad la yidhahdaa laakiin isilaaxan waxaa la yidhaahdaa wixii aan mutawaatir ahaynba aaxaad buu noqonayaa farqi waxaan kala lahayn inay saddex soo wariso inay afar soo wariso inay laba soo wariso farqi ma kala in mid soo wariyo farqi ma kala laha waa aaxaad laakiin way sii kala xoog badbadan yihiin aaxaadnimada lakin waa kasleeyihi wuxuu sheikhu inoo tilmaamay khabarka aaxaadka ahi wuxuu faa'iideeyaa camal buu faa'iideeyaa cilmina faa'iideeya sidaasi waa sida jamaahiirta muta'akhiriinta in badan oo ka mid waa siday mareen qowl labaad ba wuxuu leeyahay aaxaadka hala kala qaado ma aaxaadkaasi ahaa musalsalan bila'immati ama marwiyan fi saxiixayni musnadan ama ahaaya muxtafan bilqaraa'ini sida turuq mutacadida inuu leeyahi oo kale oo muxtaf bilqaraa'in dhammaantii waa soo wada gelay qaraa-intaasi waxay noqon karaan in bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen oo weliba aanu ka mid ahayn kuwii bukhaari iyo muslim lagu caalaqay laba boqol iyo wax yar oo axaadiista bukhaari iyo muslim lagu caalaqo culamada qaarkood cileeyeen daara qudni iyo kayrkii kuwaasi saxiixa kaley la mid yihiin ba la yihi laakiin intii culamadu qabuulka kula kulantay ee culamada wax caalaqay oo ka hadlay aynay jirin isagu wuxuu yahay akhbaar qabuul lagula kulmo cilmi yaqiinu faa'iideynaya cilmi nadari ay ka cabiraan bacd hadduu yahay musalsalan bila'immati imaamyaalkii waaweynaaye jibaasha xifdiga ku ahaa hadduu yahay mid khabar lagu taxay hadduu yahay kariwaayai maliki can naafici can ibni cumar weliba maalikna uu ka warinayo shaafici amaba aanu ka wariyey uu muwaaiisa kusoo wariyey masala waxa uu noqonayaa khabarkaasi mid yaqiin cilmi faa'iideynaya wakadalika hadduu yahay yani waa khabar mashhuuro yani duruq badan oo saxiixu leeyahay lakin mutawaatir ma gaadsiisna markaana waa lamid taa culamo badani waxay ku tageen inuu cilmi faa'iideynayo walow qaar haba ka cabiraan cilmi nadariye waana sida ibnu salaax iyo ibnu kasiir iyo xaafid ibn xajar acasqalaaniya ay mareen waliba zawaaidda qaarkood xaafid ibn xajar acasqalaani baa naزhatu nadarka ku daray qowlka saddexaad ama madhabta saddexaad waxay tahay wa in la yahay khabarku hadduu saxiix yahay walow aaxaadba ha noqdee cala liطlaaq buu cilmi u faa'ideynaya cilmi u faa'ideynaya waana sida imaam axmed ibnu xambal iyo ibnu xasmi iyo aimada qaarkood ay ku tageen cala aliطlaaq marba hadduu saxiix yahay cilmi u faa'ideynaya lakin cilmigu waa darajaat waa kala xoog badan yahay cilmigu martaba waaxida ma aha waa maraatib oo cilmiga u faa'iideynaya mutawaatirka iyo cilmiga aaxaadku faa'iideynaya waa kala derajo waxay sida ogol yihiin culamadu xataa kuwa leh khabarka aaxaadkii dani buu faa'iideynaya macnahoodu ma aha inaan caqaa'id loo daliishanayno caqiido wixii aan loogu camal falayn ee markay kuleeyihin yuujibu alcamala camalka waxaa soo gelaya camalulqalbigi iyo camaluuljawaarixi mid waliba waa soo guda gelaya ahlu sunna waljamaca salafan wa khalafan waxay ku ijmaacsan yihiin axaadiis ulaaxaad in loo daliishanayo loogu camal falayo axkaam iyo caqaa'id mid walba waa bidca kubra qofku hadduu yidhahdo marka isaga axaadiista aaxaadka caqiide looma daliishanayo waa bidco weyn waxaana ka dhalanaysa mi'aat alaxaadiis haddaynay kumanaanba noqon inuu radiyo aan uqbalin caqaa'id badanna inuu diido marka taa wuxuu ku noqonayaa mufaariq liljamaca jamaacadii ahlu sunna waljamaca mid ka faaruqay buu noqonaya hadduu yidhahdo akhbaaru alaaxaad looma daliishanayo caqiide haddii la yidhahdo asal kulli ah ayuu ahlu sunna waljamaca ku khilaafay marka laysa min ahli الsunati waljamaca bal huwa min ahli اbidcati wاdalaala lakiin mas'alada ku saabsan isagoo ruuxu u qirsan yahay inuu faaideyna inuu markaa loo cuskanaayo caqaa'id iyo axkaam mid walba loo daliishanayo oo sidaa loogu camal falaayo haddana hadduu yidhaahdo markaa camal buu faa'iideynayaa cilmi ma faa'iideeyo hadduu sidaas yada ay yidhaahdo masalada noocaasa markaysaga waxaa sunnada lagama saarayo sida ahlucilmiga qaarkood ay tilmaameen ama ay caddeeyeen sheikhulislaam ibnu taymiyana waxa uu ka mid yahay qolada tidhaahda yani waxa weeye khabarku haddii yani qabuul lagula kulmo ama qaraa-ini ay raacdo wuxuu faa'ideynaya cilmi yaqiina haddii kale danni buu faa'ideynaya kutubtiisa qaarkood baana saas naskaray marka masalada qofka lagu tadliilinayaa oo sunada lagaga saaraya waxa weeye waa hadduu yidhaahdo axaadiista aaxaadka caqiide looma daliishanayo lakin isagoo qirsan in caqiide loo daliishanayo hadduu yidhaahdo yani wuxuu faa'iideynayaa camal laakin cilmi faa'iideyn maayo yani taas waxaw la odhan maayo ahlu sunna waljamaca waa kaga baxaya la odhan maayo calى kuli xaal culamada odhanaysa khabarka aaxaadkii mar walba wuxuu faa'iideynaya cilmi waxay leeyihiin selafka wax yidhi cilmi faa'iideyn maayo cilmi iyo camalba sidaa u kala reebay oo yidhi dani buu faa'iideynaya cilmi faa'iideyn maayo lagama hayo marka waa war bidco ah oo muctazile xaggood ka yimi mutakalimiinta iyo mutaakhiriinta qaarkoodna ay ka qaateen saas aawadeed sababku waxay tahay in la yidhaahdo khabarka aaxaadkii mar layba mar layba wuxuu faa'iideynaya cilmi saas iyada abaa sawaab yahay wuxuu u qaybsamay qaybsamaa khabarka axaadka ahi mursal iyo musnad ayuu qaybsamaa musnadku waa ka sanadkiisu xidhiidhsan yahay cibaaro caamu ku tacriifiyey laakiin waxa weeye musnad waxaa la yhaha matasala isnaaduhu can rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam sanadkiisu ku xidhiiray ilaa rasuulka ayaa waxaa la yidhaahdaa musnad ayaa la yidhahdaa mursalna waxaa la yidhahdaa waxaan sanadkiisu xidhiidhin marka tacriifkan uu ku tacriifiyey kaan sanadkiisu xidhiidhin baa mursal la yidhahdaa waxaa soo gelaya meeshuu doono sanadkiisu ha ka go-o ama ha ka inqitaaco awalka aakhirka dhexda xagga markaa hoose markaa nebiga xigta bimacnaa xagga nebiga xigta geesuu ka inqiaacaba mursal dheh tacriifka waxaa ku tacriifiya fuqahada iyo usuuliyiinta iyo bacdi muxadisiinta kamida muxadisiintana bacdi kamidaba sidaa u qaba oo yidhahdo wax allo wixi aan sanadkiisu xidhiidhin hadduu mucallaq yahay hadduu munqaطic yahay hadduu mursalka isilaaxigaa yahay yani mid hadduu mucdal yahay waa wada markaa mursal inay jamaaco muxadisiinta kamidina sidaa ku tageen yaxya bnu sharaf annawowi alminhaaj sharxu muslim muqadimadiisa waa ku keenaya waa ku sheegaya oo jamaaco muxadisiinta ka midna inay saa qabaan khaiib albaqdaadina ka mid yahay wakadalika khaiibu lbaqdaadi kitaabkiisa la yidhahdo alkifaaya fi cilmi riwaaya ee qayimka ah isaguna mas'alada noocaasa waa kaga hadlaya oo waxa marka uu ku tegayaa oo uu ka soo naqlinayaa jamaaco muxadisiinta ka mida inay qabaan kii aan sanadkiisu xidhiidhinba meeshuu doonaba ha ka go-ee inuu yahay mursal inuu mursal yahay sidaas ayuu jamaaco muxadisiinta kamida ka soo raray marka qayb muxadisiinta kamida iyo usuuliyiinta iyo fuqahadu waxay qabaan mursal in la yidhaahdo maa lam yatasil isnaadu marka mursalka ay ka hadlayaan markay leeyihiin ma la xujaysanayo mise lama xujaysanayo waxaa soo gelaya kullu munqaic munqaic kasta ayaa soo gelaya fii baabi usuul fiqhi mursalkay kaga hadlaan waxaa soo gelaya munqaic kasta mursaladii haddaba haddii la kala qaado mursalkii saxaabigu siday afarka muxadisiintu mursal u isticmaalaan markaynu uga jeedno mursalkii saxaabigu yani saxaabigu waxaanu nebiga ka maqlin oo uu nebiga ka sheego sala allahu alayhi wasalam hadduu sida kale saxiix u yahay waa xujo jamaahiirta culamaduna saasay u aqbaleen salafan wa khalafan daa'ifo yaroo shaad ah baa diiday oo yihi mursalba anagu qaadan mayno walow haba noqdo mursal saxaabiye qowlkaasina waa daciif ee badda ku dar waxaana ka dhalanaysa axaadiis fara badanoo culamadu qabuul kula kulmeen oo bukhaari iyo muslim iyo kayrkiiba soo wariyeen a'imada islaamka o dhanna qabuul ay kula kulmeen in la radiyo waayo sikaaru saxaaba cabdillahi bni cabbaas iyo saxaabadii kale da'doodu ay yarayd axaadiis badan oo ay soo wariyeen may shaahidin iyaguna nebiga kamay maqlin waxay ka wariyeen saxaabo kale ciddii aan saxaabo ahayn mursalkoodii baa timi ciddii aan saxaabo ahayn mursalkoodii culamada qaarkood waxay yidhaahdeen haddii cidda irsaalisay ay tahay kibaaru taabiciin taabiciinta kuwoodii waaweynaa waa la aqbalaya waa xujo bacdi kale waxay yidhaha haduu taabiciba yahay walow sikaaru taabiciin ba ha ka mid noqdee waa la aqbalaya waa la qaadanaya bacdi kalea yidhi cidda irsaalisay hadday saddexdii qarni ka mid tahay waa la aqbalaya bimacnaa waxa way cidda qowlkaalihi waxay noqonaysaa qolyaha qaba mursal in la yidhaahdo kula munqatic tdribu rawigu wuxuu soo naqlinayaa ilaa toban qowl oo masaladaa ku sugan qaar baa waxay leeyihiin kuwa siqo mooye cid kale aan ka irsaalin kuwa hala aqbalo aqwaal baa ku sugan calaa kulli xaal mursalka yani sababku waxay tahay haddaanu mursal saxaabi ahayn inaanu xujo ahayn shaafici waxaa laga sheegay inuu yihi mursalka saciid ibnu musayb waa laga reebaya sababta uga reebayna si kale ma aha waa in dariiqyo kale oo musnad oo xidhiidhsan loo helay dee taa hadday tahayna waxa weeye kuwa kalu la mid yahay oo kuwa kaleba haddii dariiqyo loo helo xidhiidhsan dee waa la aqbalaya shaafici waxaa markaa uu yihi mursalkii haddii ariiq kale